الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo murtadiinaha oo ku dhaawacmay qarax mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen duleedka magaalada xaradheere ee wilaayada mudug turkiga oo la sheegay inuu qorsheynayo in dowladaha yurub uu ka sii iibinayo kheyraadka soomaaliya ay dhowaan u saxiixday kooxda xasan sheekh askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada oo maanta gabar ardayadda ku dilay magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xildhibaan jacfar iyo biin iyo guutada la socoto ee dawladda ka amar qaato ee dhulkaas raba inay dhacaan inay naga leexdaan haddiise naga leexanaynina inaan gacan isi saarayno ciddii meesha ku xaniya badanaa la wareegi doonto wax meesha yaallo waa dad shacab ah oo ku nool degmada daynile ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya dhulboob ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya sheegayna in dagaal ay ka xigaan in la qaato dhulkooda ciidanka imaarada islaamiga afghanistan oo gurmud u fidiyey dadka daadad ku saameeyeen ku dhowaad soddon ruux oo lagu dilay dagaallo ka dhaca dalka suudaan iyo waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa xaflad gebageba u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada oo ka dhacda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgarad ka qaybgalay kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobadaas xubintii adaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaana barnaamijka ka marnaan doonin waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga waxaa nagala qaybgeli doona walaalaha maahir maxamed iyo ismaaciil salaad ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa in ka badan toban askari oo murtadiin ah oo ku dhaawacmay qarax mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen duleedka magaalada xaradheere qodobkaas iyo sidoo kale turkiga oo la sheegay inuu qorsheynayo in dowladaha yurub uu ka sii iibinayo kheyraadka soomaaliya ay dhowaan u saxiixday kooxda xasan sheekh waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena adaleynta warbaahinta aan soo dhoweeyo walaalka mahir maxamed haye mahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abaweyman bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo qosoltire oo dhaca inta u dhexaysa deegaanka ceelhuur iyo magaalada xaradheere waxaana qaraxaasi lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada weerarkaas qaraxa ah sidoo kale waxaa barta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay xaafadda lagu magacaabo bonkay ee dhacda magaalada baydhaba waxaana qaraxaasi bashiirow ku dhaawacmay hal askari oo murtada haddii aan halkaasi bashirow kaga gudubno barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinada soomaali memo maanta ay qortay mahiro maxaa ugu muhiimsanaa bashiir sida horteenna ka muuqato warbixino kala duwan ayaa mareegta lagu daawacay maanta balse waxaa ugu muhiimsan oo aan kasoo qaadanaynaa warar sheegaya in turkigu uu dowladaha yurub kasii iibinayo kheyraadka soomaaliya uu dhowaan u xarasha dowladaasi tan iyo markii dowladda xasan gurguurte ay dowladda turkiga ku wareejisay badda soomaaliya waxaa isa soo tarayey iskaashaanbuuraysiga ay sameynayaan dowladaha reer yurub ee maraakiibta iyo ciidamadu ka joogaan xeebaha geeska afrika warbixinta oo si socota waxaa lagu yidhi magaalada bruselis ee caasimadda waddanka beljimka waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen dowladaha qaaradda yurub iyo isbahaysiga nato waxaana la sheegay in looga hadlayo arrimaha geeska afrika wefdi ka socday ururka midooda afrika ayaa shirka lagu martiqaaday kuwaasi oo khudbada ka jeedinaya shirka diblomaasiyiin ku sugan magaalada bruselis waxay sheegeen in midooda yurub uu ururka nato u gudbinayo aragtidiisa ku aadan amniga marinka baabulmandeb iyo gacanka cadmeed wararka qaar ayaa sheegaya in dowladaha yurub ee maraakiibtooda ku sugan yihiin xeebaha soomaaliya ay turkiga kala hadlayaan sidii ay u qaybsan lahaayeen kheyraadka dhex eegaaga biyaha soomaaliya dowladda dabadhilifka ah ee turkiga oo xubin buuxda ka ah ururka nato ayaa la rumaysan yahay in ay soo duulayaasha caddaanka ah ay kula saaxiibayso kheyraadka dahan ee soomaaliya iyada oo haysata ogolaanshiyaha kooxda xasan gurgurte heshiiska dhex maray villa soomaaliya iyo ankara ayaa dhigayay in turkigu awood u leeyahay in uu dowladaha kale kasii iibin karo kheyraadka soomaaliya colaadaha laayaanka ah ee ka taagan dalalka geeska afrika sida itoobiya iyo suudaan iyo weerarada ay badda cas ka geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa halis gelinaya masaaliixda dowladaha reer yurub waxaana xusid mudan bashiirow in dekadaha jabuuti ay ku xiran yihiin tobannaan markab oo uu ka xirmay gacanka ciidan haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta soomaali memo markana waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga mahiro mareegta calamada bal ka waran warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu daabacay maxaa ugu muhiimsan warbixinada lagu daabacay waa mahadsan tahay bashiir waxaan ka soo qaadanaynaa mareegta calamada ciidanka imaarada islaamiga ah oo gurmad u fidiyey dadka daadadku saameeyeen wasaaradda difaaca ee xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa gelinkii dambe ee maanta faafisay muuqaalo koobkooban oo ay ku soo bandhigayso gurmadyo ay ciidamada imaarada islaamiga ah u fidiyeen dadka reer afghaan ee musiibada daadad ku saameeyeen barta wasaaraddu ku leedahay aaladda ex ayaa lagu faafiyey muuqaalo muujinaya gurmad isugu jira daadgurayn iyo kuwa dib u dhis ah oo ciidanka imaarada islaamiga ah ay u fidinayaan dadka rayidka ah ee daadadku saameynta ku yeesheen cagafcagafyada ciidanka mujaahidiinta ayaa muuqaalada lagu daawan karaa iyaga oo dib u dhis ku sameynaya wadooyinkii ku burburay daadadka ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka baqlaan ee dhaca waqooyi bari dalka afghanistan sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu goobaha halista ah ka samata bixinayaan dadka dhibaatadu saamaysay ciidamada imaarada islaamiga ah ayaa intii ay taagnayd musiibada daadadkan waxa ay gurmadyo la taaban karo ka geysteen gurmadka daadguraynta ah ee loo sameeyey dadka tabaalaysan waxayna gurmadkaas uga qayb qaateen diyaarado kuwa qumaatiga u kaca oo ay ku qaniimaysteen halgankii dheeraa ee ay la soo galeen isbahaysiga saliibiga ah ee nato ee uu maraykanku hogaaminayay daadadkan oo labaiyo tobankii mey ku dhuftay deegaano badan oo dhaca waqooyiga dalka afghanistan ayaa waxaa ku dhintay saddex boqol iyo shan iyo toban qof halka ay waxyeelo kala duwan ka soo gaareen kun lix boqol iyo soddon xubnood waxaa sidoo kale daadadkaasi ku burburay lix boqol lixdan iyo shan guri halka ay gallaafteen nolosha in ka badan kun neef oo ari ah bashiirow markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad soddon ruux oo lagu laayay dagaallo ka dhacay dalka suudaan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka suudaan kuwaas oo u dhexeeyey ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ugu yaraan toddoba-iyo labaatan ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen boqol iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen dagaallo culus oo ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ku dhex maray magaalada alfashar ee dhacda gobolka daarfuur sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-ad ka tirsan ururka qaramada midoobay dagaaladan ay dhiiga badani ku daadanayaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusii xoogeysanayay magaaladan oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee daarfuur waana magaalada keliya ee ugu weyn ee ay gacanta ku hayaan ciidamada milatariga islamarkaana ku taala galbeedka dalka suudaan dagaalada dhacay tobanka bishan mey ee magaalada alfashar ee waqooyiga daarfuur kuna dhex maray ciidamada milatariga iyo xoogaga gurmadka degdega ah ayaa sababay dhimashada ku dhowaad toddoba iyo labaatan ruux iyo dhaawaca boqol iyo soddon kale iyo barakaca boqolaal qof ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska hay-adda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee taabacsan ururka qaramada midoobay marka laga yimaado iska horimaadyada aan waxba la iskula harin ee dhexmaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan waxaa magaalada alfashar bashiir oo ka dhacay duqeymo culus oo ka dhan ah dadka rayidka ah arrinkaasi oo halis gelinaya nolosha siddeed boqol oo kun oo ruux oo barakacyaal ah oo ku sugan magaalada taasi oo tirada guud ee dadka halkaasi ku nool lagu sheego hal milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux bashiir haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta rediyo alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada shahaadaha warbixino kala duwan ayay bashiir oo daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa tan iyo markii la furay dekedda laamu waxaa markii ugu horeysay dalka itoobiya soo gaaray shixnado laga soo dejiyey dekeddaasi oo qeyb ka ah mashruuca loo yaqaan laabsed markabka m abey l l ayaa ku soo xirtay dekedda laamu isagoo waday lixdan kun oo tan oo ah maadooyinka wax lagu bacrimiyo taasi oo calaamad u ah shaqaynta mashruuca wadada laabsed oo markii ugu horeysay la hirgeliyey xilligii mawaayi kibaki oo ah madaxweynihii saddexaad ee kenya waa tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayey shir magaalada muqdisho uga furmay madaxda kooxda riddada iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada riddada shirkan oo baaqday bishii hore ayaa maanta ka furmay muqdisho waxaana dhinacyada isugu yimid ka dhexeeyey khilaaf xoogan qolo walbana ay wadato ujeedooyin gaara sida wararka ay sheegayaan murtad gurguurte ayaa doonayo in uu madaxda maamul goboleedyada riddada ah u sameeyo muddo kordhin laba sano ah waxaa arrintaasi ka soo horjeeda shakhsiyaad uu ka mid yahay axmed madoobe oo doonaya in uu qabto doorasho uu isagu maamulo kuna soo baxo si uu afar sano oo kale uu u sii hayo hogaanka maamulka jubbaland halkii uu aqbali lahaa laba sano oo muddo karorsi ah kadibna uu ku weynayo xukunka maamulkaasi xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad buu mahadsan yahy walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiis horenan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta gabar ardayada ku dilay magaalada caasimada ah ee muqdisho dilka waxa uu ka dhacay warshadii hore ee caanaha ee magaalada muqdisho ehelada gabadha uu dilay askarigan ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta la hadlay warbaahinta iyagoona si kulal oga hadlay dhacdadaasi gabadhaa sanadkan ay qalin jabinaysay waxaa gacanka xaq daran uu ku dishay meesha la yidhaha roog maamka oo wareega oo bahalka la yidhaha warshadda caanaha askar halkaas taagnayda iyo socdeenaa ma kala helnay halkaasaa xabadu kula dhacday baabuur caasiyay ku dhex jirtay baabuurka caasigaa sharciga waa waafajinnay sharcigu wou hayaa baliisku wou soo meesha la yidhaahdo c i d waa geynay isbitaal madiina waa geynay saldhigga degmada hodan waa geynay gabadhaas waxaan rabnaa saakay meel kaamira leh ayay ku dhimatay meel ciidanka dawladdu joogo ayay ku dhimatay si xaqdarraahaa loo dilay ayadoo nolosheedu cusubtahaa nolosha la dhaafiyey jaamacadda muqdisho jaamacadaha soomaaliya tii ugu horraydaya inta bahalka la yidhaha haddeer jaamacadaa jaamacaddii ugu horrayday dhiga jirtay waxay ka dhiga jirtay kulliyadda caafimaadka waxay ka dhiga jirtay laabay ka dhiga jirtay inay diyaarsatay buuggiyay diyaarinaysay wax u dhimanay lama arko bismillahi raxmaani raxiim waa sida uu nabadoonka u sheegay gabadha saakay gacanka xaqdarna dishay isgooska oo warshadda caanaha lagu dilay gabadh jaamacadda dhammaysay oo buuggeeda diyaarinaysay ahayd muna maxamed xiiray anina waxaan ahay adeerkeeda xasan xiiray kulane dawladda waxaan ka rabnaa cadaalad gacanku dhiiglihii gabadha dilay in naloo soo qabta meesha kaamera ku xirreed waa caddahay gobollaba layska soo qabtaa laakiin meel oo fagaaraha ummadda u wada jeedo uu ku dilay waanu loo wada jeeday gabadha hadda fi- isbitaalka oo madiino finijeeriya noogu jirtaa ilaa ay cadaalad ka heshana waa noogu jiraysaa insha allahu tacaala bismillaah magacaygu waa cabdixafiid maxamed xiirey la dhashtay gabadha dhimatay allah naxariistay walaashay muno maxamed xiirey kulane waxay ahayd gabar yar oo labaatan low jira waxayna berinaysay public health jacaddii muqdisho waxay ku jirtay buuggeedii u difaacashada marka gacan qaaqdirna dishay waxaan doonaynaa cadaalad waxay caawinaysay dumaashadeeda oo la qalay marka xalay la joogtay saakin waxay u socotay jacaddii muqdisho marka kolay qadartanaa dhacday weli arrimihii magaalada muqdisho ayaanu ku guda jirnaa markana dad shacab ah oo ku nool degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya dhulka ay boobayaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku yaala xerada bangala degmada daynile ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen inay dhacayaan shakhsiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo ugu horeeyo murtad jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan murtadiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan kooxda ridada ah waa kuwan qaar ka mid ah shacabka degmada daynile ee magaalada muqdisho iyagoona ugu dambeyn sheegay in dagaal ay ka xigaan in la qaato dhulkooda mayn ka go'an tahay inaad ku dhimataan lukiinna
waxay noqotay ninba ninkuu ka xoog badan yahay ha dhaco dadkan waa la dhacaa shaati dowladeedaa lagu dhacaa waxaan u cabanaynaa allaan kow marka koobaad allaan u cabanaynaa waana loo heshiiyey dhulkeenna in la qaataa la rabaa inaan wax dilna ma rabno in nala dilo ma rabno waana nagula geynaa waayo ninkii dhulkaadii kuugu yimid ee hantidaadii kuugu yimid ee kaa dhacaya ee shaati dowladeed gashan ee xildhibaan sheeganaya ee senatar sheeganaya ee ciidan sheeganaya meel aan uga fakanna aan weynay lix toddoba biloodna waa hadlaynay jawaabna kama aanan helin war ilaahay ka baqa war haddaan tabar yarnaha ilaahay xaggiis uma tabar yarin waxaad mas-uul ku tihiinna waa wixii lagu heshiiyey wixii lagu heshiiye fuliya dadkan gadaashayda taagan waa dad dhib lagu haayo oo la dhacaayo in muddaa toddoba bilood ka badan ah hantidoodii la maamulaha wixii la raba laga samayha dadka ka samayhayaahuna waa ninka la yidhaahdo ishag dowladda soomaaliya iyo daday soo dirsatay dowladdu heekurteedu meesha wada imaamayso kolba qayb ka mid ahay soo dirsatay waxaa dhibka ku haya oo ugu badan xildhibaanadooda iyo dadkooda hoosoo madaxda iyo guddoomiyaalkooda iyo nabadoonnadooda waa dadka dhacaya dhibka dadka ku hayo ugu weyn guddoomiyaha degmada daynila ka mida taliyaasha ka mida ninka la yidhaahdo ishaga xildhibaanyadaa ku jiro madaxdoodaa ku jirto ninka la yidhaahdo ishaga wax u kala hela lama arko dadkaan been ma sheegayno waa la dhacaa ayagaa qarsan war in laydin dhacaa been miya sow dhac maaha annaga dhac dooni mayno wabiin iyo jacfar iyo inti la halmaasha amba qolo kale ha ka hoosayso xigtaba xigtay kaa xigtaa wararka xanaftiisa ayagaa dhacaya dadkan waa dadka ay ka dhasheen ayagaana dhacaya ayagaa u xoog sheegta ayagaa maaragtay aa- aa muruq u kaashaday iyo awood ay isbadeen dowladduna inay wax ka qabata ma rabto hadday marka raalli ka tahay markii laysku baaba'o arra ay asiiga noqoto ayadaa maaragtay ceebta meele la aado wey doonto annagu waxaan leenahay dadka war inaad dhibatiin diyaar mawtihiin mayn ka go'an tahay inaad ku dhimataan lukiinna maslaxa beri ka dambaysoon gelaynaa ma jirto iyo dad dambead u cabahayno mayn ka go'aanba war ilaahayow markhaati ka noqo dowladdii ogow inaan kuu sheegnay hadda agafta hadda ku jirta bengele saaca aniga aan hadlaayo bengeley ku jirta waxay rabtay ka sameeyeen ciidan iyo baabuur ciidanaa dhex yaalla oo dhashiiko dowladdu ay leedahaa dhex yaalla aniga aniga maarata waa qaadan karaa dhashiiko laakiin waxay tegaysaa inaan anigu inta la baxo shaatiga dowla aan inta xagga dhigo aan qaato anigu mid maarata kaakiya oo oo maarata hashax badaa celiisa leh xerada bengel awl dadaa horu lahay xeradu lix boqoloo boos waa waxaa la dhacay laba kun iyo sagaal boqol iyo soddon boosaa la dhacay deriskoo dhamma lagu fiday waana dhaceen waxaana dhacee dowladda soomaaliya maaha xildhibaanada lix biloodan sheegin keligood sababta tuutihii dowladda wataa mishaarkii dowladdana waa qaataa wuxuu taagan yahay mar kasta xildhibaanada ku dhex jiriyaa dowladdii uu ka mid yahay gumartooraha gobolka banaadir wuxuu soo gooyay annagoo dukumiinti u haysanoo dukumiinti kale soo jaray dowladdu waa u midaysan tahay inayna dhacdo baabuurtii militarigan wula dhacaa xildhibaankiyaana dhacaa dadkii ay soo dirsaan dhacaa mushaarkoodii qaataan madax- waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka ka tirsan yihiin maxay ahaaday gumartoorun wuxuu soo jaray dhul dukumiinti loo dukumiinti kale uu soo jaray waa dhammaantood waa eedaysan yihiin dowladda soomaaliya meel kasta dadku waa qaylinayaan waa la dhacaa soona bixi mayso wax hadlaay ma laha saan dowladnimada dowladnimada ha ceebaynina ha ceebaynin dowladnimada إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiis horan aan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil saraad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno diyaaradaha yahuudda ayaa maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay waxay xasuuqyo wuxuushnimo ah oo aad u daran ay ka geysteen magaalada khaza waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa siddeed xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya labiyo siddeetan ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jireen halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad gaaraya laba boqol afar iyo soddon ruux oo kale goobaha yahuuddu xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax mandiqadda khan yuunis xeerada qaxootiga ee jabaaliya mandiqadda nusayraad xaafadda xayi zaytuun iyo sidoo kale xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada khaza maalmihii lasoo dhaafay yuhuuddu waxa ay weerar cir iyo dhul ah ku soo qaadeen dhinaca waqooyi ee magaalada khaza gaar ahaan xaafadda xayi zaytuun iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya iyagoo duqeymo arxan darro ahna u geystay dadkii shacabka muslimiinta ahaa ee ku dhaqnaa xerada qaxootiga ee jabaaliya duqeymaha ugu daran iyo xasuuqyada ugu daran maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee jabaaliya warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo naxdin leh oo ku aadan dad aad u fara badan oo shahiiday oo burburka dhismayaasha laga soo saarayo sidoo kale xasuuqyada ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen dhanka bari ee mandiqadda rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza halkaasoo sidoo kale yuhuuddu ay xasuuq aad u daran ka geysteen sida warbaahinta maanta muuqaalla arrintaa ku aadan ay soo gudbiyeen waa hagaag intaan ka gudbin gumaadka yuhuudda ee arxan darrada ah bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda oo muddo siddeed bilood hadda galay tirada dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay shan iyo soddon kun boqol saddex iyo toddobaatan ruux inay shahiideen oo shan iyo toban kun ka badan ay caruur yihiin halka ku dhowaad siddeed kunna ay yihiin haween sidoo kale dhaawaca ayaa iminka maraya sagaal iyo toddobaatan kun koob iyo lixdan ruux inay dhaawacmeen oo ku dhowaad labaatan kun oo ka mid a dadkaas inay laaya haatan nolol iyo geeri midna aan lagu hayn bal markaan aan eegno halkii ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo aad u qaraar ayaa maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay waxay ka dhacayaan qayba ka mida magaalada khaza dagaaladii ugu cuslaa ayaa shalay iyo maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale mandiqadda rafax xoogaga muqaawamada reer falastiin waxaay sheegeen in shalay ilaa maanta ay gubeen ku dhowaad ilaa toban taangiyada ciidanka yuhuudda oo ay la dhaceen saaruuqa loo yaqaano alyaasiin boqoliyo shan muqaawamadu waxay maanta sheegeen inay sidoo kale gubeen taangii ay la socdeen ciidamo yuhuud ah oo maraya xerada jabaaliya halkaasina ay ku dileen toddoba ka tirsan ciidanka yuhuudda sidoo kale dagaallo qaraar ayaa waxay ka socdaan dhinaca bari iyo hareeraha mandiqadda rafax halkaasina waxaa lagu laayay askar fara badan oo yuhuud ah yuhuuddu qudhowda waxay maanta qirteen in labiyo labaatan askari oo yuhuud ah looga dhaawacay dagaaladii maanta ka dhacay khaza oo ay sheegeen in shan iyo toban ka mid a askartaasina lagu dhaawacay dagaalada ka soconaya waqooyiga magaalada khaza xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay sidoo kale maanta soo gudbiyeen muuqaallo ay ku soo bandhigayeen howlgalladii afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay yuhuudda ay la beegsadeen waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa naga intaa aad buu mahadsan yahin walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
الفتح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee faafureebka wararka ayaana isa soo gaarin dhegeystayaal markana degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xaflad gebagaba u ahayd dowlo sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada ayaa ka dhacda degmada jamaame mas-uuliyiin saraadiin iyo qeybaha bulshada ayaa ka qaybgelay xafladda dowladan oo loogu magacdaray cumar faaruuq waxaa loo qabtay ciidanka xisbada ee degmada jamaame waxaana loogu talagalay horumarinta shaqooyinka xisbada muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan ayay ciidanka xisbada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeen munaasabadda waxaa laga soo jeediyey kelimaad ay jeediyeen raggii xisbada ee dowladda ka faa'idaystay iyagoo madasha ku soo bandhigay duruusta ay soo qaateen allah subxaana watacaala kadib waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo noo qabatay dowladan oo aadka u qiimaha badan juhdi badan iyo dadaal badan ugu bixisay waxaa si gaara u mahadcelinayaa macallimiintii oo noo istaagtay oo waqtiyada badan nagu bixisay oo iidana aad iyo aad noogu dadaashay waxyaalaha dowladda ku qaadanay kitaabada waxaa ka mid ahaa kitaab lagu magacaabo alistiqaama oo asagana waxyaalo badan ka hadlayay waxaan ku soo qaadanay dowladda ka mid ahaa kitaab la yidhaahdo fii cilmi xaali waxaa qaadanay kitaabka la yidhaahdo almawaasana bayna masaalix almafaasid ka hadlayo isagana waxaa qaadanay kitaab la yidhaahdo arrishwa ka hadlayo waxaa qaadanay kitaab la yidhaahdo sifaat almuxtasibaat dadka muxtasibka waxa laga rabo iyo markay xisbeynayaan waxyaalaha markuu kitaabka aad u soo dulisa waxaa ka mid ahaa xilliga la xisbeenaayo iyo xilliga kale goormaa la xisbeenayo waa markuu laga tago macruufka uu soo daahiro munkarka waxyaalahaas ka mid ahaa ayagoo loo deliisanaya xadiiska rasuulka calayi salatu salaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih faman lam yastadic fabilisaani faman lam yastadic fabiqalbih dalika adcafu aliimaan intaasaan kusoo gabagabaynayaa wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية وحن محط علنا يا الله سبحانه وتعالى ثم وحن محط علنا يا ولاية إسلامك خاصة لولاية الجب السفلى وحاك محط علنا يا والغينا الشيخ أحمد أو يونس حفظه الله waxaa kaloo mahadcelinayaa macallimiinteenna maalmahan duurada ay noo haayeen macallimiinteenna waxaan leenahay jazaakum ullaahu khayra intaas markaan ku gudbo duurada maalmaha nala siiyey duruusta ka mid ah kow waxaa nala siiyey asbaabu thabaat labo mawaasinatu bayna almasaalixi waalmafaasid saddex safaxaatu min alsabr afar alistiqaama shan sifaatu almuxtasib wa aadaabi leh alrishwa toddobo cilmulxaala markaan guda galo cilmulxaala dhowr qeybood ayaan ka hadlayaa kow waxaa ka mid ah keelka waa sida beega iishaga digirta sida geleyda sida qamadiga oo kale labo miisaanka waa sidoo kale saddex cabirka la cabiro dharka lagu cabiro sida yeerdiga oo kale afar waxaa kaloo ka mid ah qajaclada lagu cabiro sida nuskiilaha kiilaha laba kiilo ilaa shan kiilo oo kale waxaa ka mid ah saliidda waxaa kaloo ka mid ah shidaalka waxaa kaloo ka mid ah bensiinka intaasna waan gudagalaynaa ficil ahaan waan u samaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha ay soo socdaan jazaakum allahu khayra khayra jazaa intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey salaadiinta kale ah suldaan cabdilweli xasan madoobe yarow iyo suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo si adaa u soo dhoweeyey howlaha alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayatu jubba sufla gaar ahaan waaligeenna sheeh axmed abuyunis iyo makaatiibtiisa waxaan kaloo u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay dowladan halkan lagu soo gabagabaynayo waxaan kaloo u mahad celinaynaa ganacsatada iyo culummada dhammaan iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa maktabka xisbada ee xarakatu shabaab almujaahidiin ee maanta xisbadan dowladda noogu ugu soo xira meeshaan dowladaas oo loogu magac daray cumar faaruuq dowladaas waxay kolley uun ku saabsan tahay in xisbada kor loogu qaado xisbada acmaashii ee haysay in kor loogu qaado muddadan jubbada hoose waan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin maktabka xisbada iyo maktabka gobolka ee xisbada waad dareemi kartaan xisbo waa muraayad qof walbo ee bulshada ka mid ah waxa uu fiirinayo waa idinka waxaa halkaan nooga sheegteen kutubadii lidin baray sida waxaa weeye kutubadii kala duwanaa aad noo akhriseen masal idiin soo akhriyaba waxa aad waxa way ku dhex jirtaan mase la rabo inaad ka dhex shaqaysaan waa bulsho xisbadii wax xisbo maxaa weeye waa xisbo xumaantana way reebtaa wanaaggana dadka way fartaa waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala waxaa laydin baray ee maktabka xarakatu shabaab almujaahidiin iyo midka gobolkaba uu idin baray inaad bulshada kula noqotaan maalmaha soo socdo insha allahu tacaala in laga dareemo bulshada in xisbada kor uqaadid lagu sameeyey insha allahu tacaala annaga waxaa weye odayaashii nuqbada haddaan nahay shaqadan qayb baan ka nahay waan idinku kaalmaynaynaa waan idinku garab istaagaynaa bal iska daa annagaa idinkaga horraynaba dadka bulshada ee ku dhaqan walaayata jubba sufla waxaan u dardaarmaynaa xisbadaas waxaa weye in lala shaqeeyo in lala shaqeeyo oo la soo dhoweeyo oo wixii xumaan ah oo ay arkaan ay u soo sheegaan war meeshaana xumaan ka jirta oo lala tashta xisbada insha allahu tacaala maktabka xarakatu shabaab almujaahidiin asagana waxaan u dardaarmaynaa in min gobol min tuulo arrintaanoo kale in laga sameeyo gaar ahaan jubbada hoose tuulo hadday noqoto iyo hadday gobol noqotoba insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa wa axsan allahu ileyk dowladaanoo loogu magacdaray cumar faaruuq litadwiiri alxisba waxaan dareemaynaa walaalayaal wax kasta oo wanaag ah allah subxaanahu wa tacaalaana uuna amray ilaahayna raalli nooga noqonayo inaan u ahaano dadkii macnaha hortaagnaa allahna asaga subxaanahu wa tacaala ummaddiisa la hadlayo wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu la hadlay waa dadka muslimiinta ah u hoggaansan camalka allah subxaanahu wa tacaala kitaabo badan aad qaadateen jazaahu allahu khayr kitaabadaas waxay u baahan yihiin tadbiiqin iyo ku dhaqan bay u baahan yihiin waan idinka rajaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan u mahad celinayaa dhammaan odayaasha ganacsatada ka soo qayb gashay xafladda iyo raggii xisbada ahaa oo halkaa wax ku baranaya dhowrka maalmood ama dowladda u socotay waan idiin mahad celinaynaa jazaahu allahu khayr waa ilaahay fadligiis marka waxaan dareemaynaa hor u socodka magaalada iyo walaayada ay macnaha ee la jaan qaaday jazaahu allahu khayr annagana waa idin garab taagannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo difaaceedana ilaahay inuu noogu kaalmay ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala markaan usoo laabto walaalaha xisbada ah waxaan leeyahay waxaad macnaha inaad ku jirtaan mar walba aad niyeysataan camalka aad qabanaysaan aad niyeysataan in ilaahay subxana wa tacala idinka ajar siinaya ribaatu yowmin fii sabiili illaah khayrun min addunya wamaa fiiha saasaa macnaha niyadayna ha noqoto waxaan ilaahay subxana wa tacaala ku raalli gelinayn oo waa kaa xadiiska akhriseen man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadih biyadihi marka goormaa waaye waa markii macnaha nasteexada uu ka hor imaado qofka awalan waa loo nasteexaynayaa nasteexadana waa diinta alla subxaanahu wa tacaala dadkoo dhanna nasteexay u tahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadih markaas haddii la keri waayo gacantaa lagu qabanaya wax loo samaynayo male iyadoo macnaha la ilaalinayo kitaabka ilaahay subxana wa tacala xurumaadkiisa la ilaalinayo limaada qofka hadduu mar wax ilaahay kitaabkii ka hor imaanayo uu la imaado waxba iyo asxaan loo samayn limaada mar hadduu ilaahay kitaabkii ka hor imaado uu diido wuxuu sharciga qabaa la marinaya ikhwaani fillah arrintaa ha la ogaado waayo amar alla wey man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadih gacanta lagu suulinaya marka in lam yastadic fa bilisaani ma aha fain lam yastadic fa biqalbi waa dadka marka meelaha gaalada jooga markaas wadalika adcafu liimaan waa midka ugu liita iimaan marka jazaahu llahu khayr annaga maanta show ka haysanaa ninka waa u nasteexaynaynaa waa macnaha waa lala hadlayaa si qabowoo deganoo layinan baa loola hadli hadduu intaa diido falyuqayiru biyadii baa loola tegi jazaahu llahu khayr marka dhammaanteen waxaan isu dardaarmaynaa allah subxaanahu wa tacaala dadka ganacsadayaasha ah oo ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ku kulmiyane waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala idinkane idin kheerka idin waafajiyo shaqadaas dhammaanteenna muslimiinta way noo taallaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambeenna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona goobta ka jeediyey kelimaad dhinacyo kala duwan taabanaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi wslem wbacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda taxiya allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa makaankan khayrka badan nagu kulmiyey bacda xamdulaahi tabaaraka wa tacaalaana waxaan u mahad celinaynaa mujtamaca kala duwan oo halkan ku soo qaybgalay ayagana waxaan leenahay jasaakum ullaahu khayran intaas kadib awalan waxaan isku dardaaramaynaa taqwa allaahi casa wajalla ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiis baan isku dardaaramaynaa wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun intaas kadib walaalayaal waxaan joognaa dowladii maalmahan u socotay raggaan hortay fadhiyo oo loogu diyaarinayay in ay ka shaqeeyaan shaqadii loo edmaday dowladaas oo magaceedan lagu sheegay dowlatul cumar al faaruuq shicaarkeedana uu ahaa waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun intaan kadib markan waxaan rabaa inaan la hadlo raggii loo diyaariyey shaqadan oo shicaarka ku cad taaniyaanna mujtamac inaan la hadlo ragga waxaan leeyahay marka hore waxaa laidiin edmaday shaqadan oo meesha ku qoran oo ah alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar hay-atu alamri bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaa markan laidinka doonayaa shaqadaas inaad ilaahay ugu baqdaan shaqadaas in ilaahay uga cabsataan shaqadaas in ummadda lagu dulminin shaqadaas waxaa la doonayaa in ummadda aad ugu samaysaan cadaalad ugu samaysaan laydingma samaynin in ummadda aad ku duluntaan laydingma samaynin laydingma samaynin in ummadda lagu baabi'iyo laydingma samaynin waxaa laidiin sameeyey in ummadda wanaagga aad ku fartaan xumaantana aad ka reebtaan waxaa markan laydinka doonayaa inaad iska ilaalisaan aayaddii allah subxaanahu wa tacaala oo ahayday walaa yajrimannakum shan'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa waxaa markan laydinka rabaa cadaalad baa laydinka rabaa cadaalad baa laydinka doonayaa inaad samaysaan haddii ay tahay macruufka faritaankeeda haddii ay tahay xabsiyadii iyo barnaamijkaas inaad ku dadaashaan ummadda xabsiyaha ku xihan aad u naxariistaan ummadda aad fartaan diinta aad bartaan humaantana aad ka reebtaan baa la doonayaa haddii aad kontaroolka iyo xaajiskii meelahaas aad ka shaqaynaysaan ummadda inaad ula tacaamushaan tacaamul wanaagsan baa laydinka rabaa intaas baa laidiin sameeyey maa in laydingma samaynin in ummadda aad baabiyaysaan laydingma sameyn jazakum allah khayran markan waxaan leenahay wanaagga oo laidiin sameeyey baa laydinka rabaa inaad samaysaan intaas baa laydinka doonayaa waxaa kale idin dardaaramayaa shaqada oo aad gudanaysaan oo culayska badanna waxaa laydinka rabaa inaad ku samartaan sabar baa laydinka rabaa ku dulqaadataan imtixaanaad baa la kulmaysaan dhibaato baa la kulmaysaan wixii aad la kulantaan waxaa laydinka rabaa inaad sabartaan dulqaad muujisaan naftiin wax idinku dhacayo inaad u argoosinin oo aad u hanaagtaan diinta iyo shareecada islaamka oo dhibaatada lagu samaynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan ku daynayno uma argoosan jirin naftiis waa lagu sameeyey waa u xanaagi jiray diinta dhibaatada lagu samaynayo marka waxaa laydinka rabaa inaad ku dayataan nabiga calayhi salaatu wasalaam mujtamaca halkan joogto waxaan leenahay raggan waxa loo sameeyey ayaga bis ee looma samaynin dhammaantan baa lanoo sameeyey dhammaantan ayaa u hilsaaran markii aad fiirisaan aayadda allah subxaanahu wa tacaala axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aad fiirisaan kuntum khayra ummatin khayra ummatin ummaddii ma ku jirnaa masbanaan ka nahay ummaddii waa ku jirnaa soomo ummadda haddii aan nahay waxaa lanaga rabaa khayriyada si aan ugu sifowno waxaa lanaga doonayaa in macruufkana aan farno xumaantana aan reebno baa lanaga doonayaa waxaaya markan laga doonayaa dadkan oo shaqadan lagu takaliifiyey oo loo hilsaaray in aan la shaqayno oo garab istaagno waxaa markan la doonaya walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii maantana lagu celinayay man ra'aa minkum munkaran mantaas markii la fiiriyo yaa ku dhacaysaa mantaas waa dhammaantay baan udhacayso moo haddii humaan la arko qof kasta waxaa waajib saaran inuu istaago oo aan dhihin shaqada dadkaas iskale shaqada waa wada leenahay dhammaantay maa wada leh laakiin raggan waxaa loo helsaa in noo fududeeyaan soomoo in shaqada noo fududeeyaan baa gooni looga bixi laakiin dhammaantiin waan wada leenahay guud ahaan dadka inta jooga ganacsatada iyo bulshada kala duwan waxaan leenahay inaan ku dadaalno garbaha isqobsano aan iskaashanno sidii humaanta aan iskaga reebo lahayn sidii wanaagga aan ugu wada shaqayn lahayn inaan markan ku dadaalno jazaakum allahu khayran wa akhiiran waxaan ku soo gebagabaynayaa in waxyaabaha ummadda dhibaatada uu keenayo waxyaabaha caqliga fasaadinayo waxyaabaha diintan iyo ciridlaga dhibaatada uu keenayo inaan ku dadaalno sidii ma ogtahay gamaas u oban lahaynay haddii dhammaantan aan u istaagno shaqadan oo aan dareenno mas-uuliyadda inaan lahayna dad gooni ah mas-uuliyad in ay wada leeyihiin dhammaantay haddii aan dareegno ilaahi subxaana wa tacaala waa noo fududaynayaa marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran haddii aan nahay salaadiin haddii aan nahay culmo haddii aan nahay ganacsatadii iyo bulshadii kala duwaneyday ayuno meel kasta ahadan waxaa naga doonayaa in aan u istaagno shaqadan iyo fududeynteeda shaqadan iyo inaan horumarino shaqadan iyo iyo waxqabadka inaan u istaagno waxaan leenahay guud ahaan xisbada iyo een muhaafadada iyo kulli shaqadan dadka u ilsaaran inaan la wada shaqayno u kaalmayno وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobbixii sila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanah nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu